Machadka Barashada Luqadda Ingiriiska iyo Kombiyuutarka Al-Ikram ayaa magaalada Kismaayo xaflad qalinjebin ah u qabtay dafcadii shan iyo tobnaad oo ka kooban boqol iyo toddobaatan arday munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Jubbaland maamulaha machadka Al-Ikram macalimiin arday iyo sidoo kaleeto waalidiin ugu horeyn qaar ka mid ah waalidiintii iyo macalimiintii munaasabada kasoo qayb galay ayaa u hambaliyeeyay ardaydii qalin jebisay halkaan ardaydiisu halkan qalin jebinaysa maamulka iyo macalimiintii dadkan gacanta ku soo hayay anigu waxaan ka mid ahay waalidiinta ummadda halkan dadka halkan fadhiya dhammaantood kulligood qaarna waan dhalay qaarna dhib la-aan baan dhalay waa carruurtaydii aad waxaan ugu faraxsanahay aada waxaan ugu faraxsanahay inaan saaka farxaddoodii kala soo qayb galo oo aan la qaato guusha ay gaareen iyagoo isku tiirsan ardayda iyo macalimiintoodii iyo maamulkoodiiba iyagoo isku tiirsan una soo dhabar adaygay daruufo aada u adag oo aan ognahay aan dhihi karro waxay muujiyeen geesinimo karti sharaf iyo hufnaan ilaahayna ha ka abaalmariyo We were looking forward to seeing you successful in this course which has come through today, and we are all floating on air to be present in your celebratory occasion. However, I would like to talk about points which concern you as graduates and former alumni as well.
dhanka kale agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada jubbaland dayib maxamed dayib oo munaasabada hadal ka jeediyey ayaa ardaydii ku booriyey inay dadaalkooda halkaasi kasii wadaan safarkana xoogaa caqabadaha lagala kulmaa daal rafaadaa lagala kulmaa automatically waxaan fahmi karaa inaad soo rafaadeen si aad halkan usoo gaartaan wakti badan baa idinka galay xilli oo qorax waxaan degana haddana this environment waa very hot somo environmentigan hoodka ah oo baan kusii soconay kusoo soconay si aad macnaha maanta usoo gaartaan waxaa suuragal ah arday maalinkaa bilaabaysa kula bilaabay inuu maanta garabkaaga ka muuqanin ugu dambeyntiina maamulaha macadka alikraam cabdinuur ismaaciil xujaale oo soo xiray xafladda ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu macadku soo maray
macadkan waxa weeyaan hadda xafladda aan u fadhino waa xafladdii shan iyo tobanaad shan iyo tobanaad marka la leeyahay waa garan kartaan heerarkii annaga aan soo marnay heerarkii aan soo marnay ilaa xad waa la fahmi karaa macadkan bilaabashadiisa wuxuu ahaa sanadkii labada kun waxaana ka soo aflaxday arday aada u tiro badan ardaydaasi waxay ka barteen luqadda ingiliishka iyo qeybta combyuutarka macadka barashada luqadda ee alikraam wuxuu soo shaqeynayey muddo wuxuuna ku soo shaqeynayey wuxuu ku soo shaqeynayey duruufo kala duwan duruufahaasi waxaa aada igala soo shaqeeyey macalimiin macalimiintaasi garabkeyga ayay taagnaayeen way dadaaleen dadaalkoodii iyo shaqada ay qabanayeen ayaa waa waxay keentay midhaheeda in maanta la gurto waan aragtaan ardayda hadda inta fadhida ee ka qalinjibisay waxaa soo saaray macalimiin